xalay waxaa magaaladan washington lagu qabtay xaflad lagu daahfurayey safaaradda soomaaliya ee dalkan maraykanka oo xidhnayd in ka badan labaatan sano waxaa xafladan kasoo qayb galay diblomaasiyiin ka kala socotay safaaradaha ku yaala magaaladan washington saraakiil ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka iyo weliba wafdi ka socday dowladda soomaaliya oo uu horkacayay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaan hadliye wasiirka oo nagu soo booqday xarunta v o a ayaa sharaxaad ka bixinaya muhiimadda ay xambaarsan tahay dib u furista safaaradda soomaaliya safaaradda furniinkeega macnaheeduna waxa weeye waxay tusaysaa ummadda kale in dalkii soomaalidu uu soo noqday oo waddan soomaaliyii jiro oo dowladii jirto oo la ictiraafsan yahay oo mataqaanaa halkii hore een joognay godkii madoobaa een ku jirnay aan ka soo baxayno anba kaba baxnayba markaa safaaraddu waxay weeyaan wejigii dadka soomaaliya ee dowladda soomaaliya mas-uuliyiinta kale ee goobjoogga u ahayd dib u furista safaaradda soomaaliya ee magaaladan washington ku taalla waxaa ka mid ahaa mudanaha kongareeska ka tirsan ee laga soo doorto gobolka minnesota keith allison wuxuuna ka hadlayaa sida uu u arko dib u furista safaaradda
soomaaliya waa dal wanaagsan oo ay ku nool yihiin dad aad u fiican wayna u qalmaan inay helaan safaarad matasha oo ku taalla halkan washington waxaanay ku timid arrintan dadaal ay bixiyeen dad fara badan kasakood diblomaasiyiinta waxaa xafladan daahfurka safaaradda soomaaliya ka soo qayb galay soomaali badan oo isaga kala timi gobollada maraykanka iyo weliba dalka kanada waxaana goobta la keenay agab tilmaamaya hiddaha iyo dhaqanka soomaalida wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa ka hadlay doorka ay safaaradda soomaaliya ka ciyaari karto soo celinta xidhiidhka soomaaliya iyo dalkan maraykanka washington waxa weeye caasimadii adduunka weeyaan inay qaybtaasina la gaadhsiiyo warbixinta dadka soomaalida iyo soomaaliya halkay marayso iyo soomaaliya mucaawanada ay u baahan tahay iyo soomaaliya waxay iyadu ku caawin karto adduunka iyo marba wixii aan barnaamij leenahay safiirka soomaaliya ee dalkan maraykanka ambasador axmed ciise cawid oo uu hareer taagan yahay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda maraykanka u qaabilsan arrimaha afrika iyo kongaresman keith allison ayaa safaaradda ka taagay calanka soomaaliya xilligaas oo dadweynaha goobta ku sugnaa ay sacab iyo heesta calanka ee soomaaliya ku soo dhoweeyeen waxaana daqiiqadahaas kadib lagu noqday goobta xafladdu ka socotay halkaas oo hadal dardaarana ay ka jeedisay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda maraykanka u qaabilsan arrimaha afrika linda thomas greenfield
maanta soomaaliya waa ay ka duwan tahay sidii hore soomaaliya waxa ay ka soo kabanaysaa dagaaladii hore waxayna higsanaysaa mustaqbal wanaagsan calanka soomaaliya waxa uu ka babanayaa samada washington dowladda maraykankuna waxay aqoonsan tahay in isbeddelka ka jira soomaaliya uu yahay mid dhab ah dadweynaha goobta yimi ayaa rajo iyo yididiilo badani ka muuqatay waxayna sheegeen in dib u firista safaaradda soomaaliya ay wax badan ka beddeli doonto muuqaalkii soomaaliya laga haystay